bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo saddex iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii labaad ee ghaswatu xunayn safxada saddex boqol toddobiyo konton silaaxu ikhtishaafi alcaduwi ciidanka sirdoonka ee cadowga wa jaa-at waxaa timid ilaa maalik ibni cawf waxaa u timid cuyuunun ilaalo oo kaana uu ahaa qad bacahahum mid diray lilistigshaafi si ay u soo ogaadaan oo ay war uga keenaan canilmuslimiina muslimiinta si ay xogtooda ay ugu keenaan jaa-at way timid haadihi alcuyuunu ilaaladani waxay u timid maalik bay u timid jaa-at way timid haadihi alcuyuunu maalik ayay u timid waqad tafaraqat iyadoo ay kala yaacday awsaaluhum xiidmahoodii cabsi xidmada iyagoo saa u wada gariiraya saasaa laga wadaa ereygan tafaraqat awsaaluhu waxaa weeye qofka markay cabsidu ka badato weliba waxaad tidhaahdaa wasladihiisi soomaalida waslad sooma nidhaahno waslad waslad waa af carabi wasla waxaana lagu jamciyaa awsaal waa hilibka qofka markay cabsida ka badato u gariiraa saas u gariir iyagoo saas u gariiraya ayay yimideen waqad tafaraqat awsaaluhum iyagoo oo sidaas u gariiri ayay yimideen qaala wuxuu ihi weylakum warhoogooyin maa sha'nukum waxay tahay sheekadiin maxaa idinku dhahood la gariiraysaan qaaluu waxay dhahaan ra-aynaa waxaan aragnay rijaalan rag baydaa biidan oo cadcad rag kulli wada cadcad baanu aragnay oo calaa khaylin fardana saaran fardahaasoo bulqin giirgiiran faraqa bulqigu markuu yahay waxaa isku dhafan caddaan iyo madowbaa isku dhafan wallaahi baan ku dhaaranay maa tamaasaknaa inaynaan ishaysanaynin wey tamaasaknaa waxaa laga waxay ka wadaan magaran ruux ruux la soconaya male nin walba iskii wejigiisa u carari waay maa tamaasaknaa safafkan aad samaysay iyo waxaan ma jirayaan ruuxba wejigiisa u carari maa tamaasaknaa inaynaan ishaysanayn ina wada jiraynin tamaasuk inuusan inaga dhexaynaynin iyo isku xidhiidh in asaabana hadday gacanta inagu dhigaan oo ina haleelaan maana maa taraa waxaad aragtay ama maanara waxaan aragnay maanara waaye waxaan annaga soo aragnay ishaysan maayaan malaa'ig bay soo arkeen meeshii ay dadka arkayeen malaa'ig bay soo arkeen way soo carareen dhinaca kale silaaxu istigshaafi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahayna ilaaladiisii sirdoonka ahayd xokraadiska ahayd wanaqalat waxay keentay oy soo naqlisay oy soo gaadhsiisay al akhbaara akhbaartii ayay soo naqlisay ilaaladii ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam warkii ku saabsanayd iyo xogtii ku saabsanayd ayay soo gaadhsiiyeen bimasiiri alcaduwi cadowgii inuu soo dhaqaaqayba oo haddii halkan lagu sugo ay makaba imanayaan fa bacata rasuulku wuxuu diray may taa hore waxay ahayd wararka guud ee layska maqlay ee ciidankii la diray maaha wa nuqilat markaa dheh wa nuqilat waxaa la soo gaadhsiiyey al akhbaaru wararkii yaa ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay la soo gaadhsiiyey sala allahu caleyhi wasalama bimasiiri alcaduwi cadowgii inuu soo dhaqaaqay war ku saabsan ayaa rasuulka la soo gaadhsiiyey oo soo gaadhay suu usii hubsado fa bacata markaa wuxuu diray hal nin buu diray abaa xadrad il aslami la dhihi jiray wa amarahu rasuulku ninkaa wuxuu ku amray an yadkhula fi nnaasi dadka inuu dhex galo la kala garan maayo way isyiqaaniina nin buu sheegan oo fa yuqiima fiihim uu dhex joogo si uu warkoodao dhan u ogaado iyo wax lagu sheekaysanayo la sheekaysto xataa yaclama si uu ogaado cilmahum xogtooda oo idil uma yaatiihi uu keeno bikhabarihim xogtooda iyo warkooda fa facala sidii buu yeelay cinwaanka kale alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalama oo yuqaadiru maka maka ka baxaya ilaa xunayn xunaynna aaday wa fii yowmi sabti maalin sabti ah asaadisi min shahri shuwaal oo beshi shuwaalna ay lix tahay sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaada hijrada yuqaadara ka anba baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam makata magaalada maka ayuu ka baxay wa kaana wuxuu ahaa daalika alyowmi maalintaas sabtida ah ee bisha shuwaalna ay lixda tahay wuxuu ahaa alyowm ataasic cashar maalintii sagaaliyo tobnaad min yowmi dukhuulihi laga soo tiriyo maalintii uu soo galay fii makata maka uu soo galay kharaja rasuulka maka ayuu ka baxay fii itnay cashara alfan laba-iyo toban kun isagoo watoo minal muslimiina muslimiinta ah ayuu ka baxay casharata aalaafin toban kun oo miman kuwii akaanu ahaayeen kharajuu macahu kuwii madiine kala soo baxay lifatxi makata maka si loo furto labadii nin ee la dilay mahane laba nin baa la dilay wa alfaani iyo laba kun oo min ahli maka kuwii reer maka kasoo raacay hadda dulaqada kuwii loo bixiyey wa akaruhum badankoodu kuwan hore iyo kuwii dambeba kuwii hore ee la socday xataa tobankii kan la socotay badankoodu hadii laga reebo saddexdii kun ee nuxurka ahayd ee muhaajiriin iyo ansaar iyo intii la socotay ahayd hadii laga reebo badankoodu yani sagaal kun ciidamada wax ku dhowaa xadiiu cahdin bilislaam wa akaruhum badankooda oo ilaa sagaal kun ah xadiiu cahdin xilligoodu ku dhow yahay weeye bil islaami islaamka uu ku dhow yahay mar dhown bay soo islaameen marka wax habaysan ma ahayn iska kala carareen wastacaara wuxuu kasoo ergistay rasuulku sala allahu calayhi wasalam min safwaan ibni umaya wuxuu kasoo ergis kasoo ergistay mi-ata dircin boqol cambuurbereed biadawaatiha qalabkeeduna uu dhan yahay wastacmala calaa makka maka waxaa madax looga soo dhigay cataab ibnu usayd nin la dhihi jiray waa kii dhihi jiray ayaan badanaa abhay inuusan maqlin tukahan fuushan ee kacbada ee ka qaylinaya markuu bilaalkad aadaamay kacbada korkeeda ninkii oo markuu rasuulku u sheegay isaga iyagoo meesha fadhiya oo war sheeg sheegaya adiguna saasaa tidhi adiguna saasaa tidhi adiguna saasaa tidhi ay soo islaameen ninkii markaa soo islaameen maka u loo dhiibay walamaa markii kaana u ahaaday cashiyatan fiidkii markay ahayd fiidkii markay ahayd jaa-a faarisun nin faras fuushan baa yimid fa qaala wuxuu yidhi innii anigu dalactu waxaan koray ama fuulay jabala kadaa wa kadaa buurtii hebla ahayd ee sida buur hebladii ayaan fuulay fa idaa kolkii waxaan arkay anaa anigu bihawaasin hawaasinun baan isha ku dhuftay oo calaa bakrati abiihim aan ruux ka maqnayn ruux bakrati abiihim jamiican ereygaa saasaa la yidhaahdaa dhammaantood ruux kama maqna markaan wiil hal kara maaha kulli rag iyo haween iyo waxay walbay soo kaxayseen xeradii bay soo madoobeeyeen waxay wataan biducunihim haweenkoodii haweenkii bay wataan haweenka awrta saaran hawdajka ay ducun la yidhaah wa nicamihim geeloodiina way wataan wa shaaihim adhigoodina way wataan dabcan haddii intaa la wata caruurna way kasii fog tahay intiiba ay wataan ijtamacuu dhammaantood waxay isku urursadeen ilaa xunayn xunayn agteeda fatabasama wuu muusooday ama wuu dhoolla cadeeyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam labadaba waa laydha muusoodna waa laydha dhoolla cadaynna waa laydha wa qaala wuxuu yihi tilka taas aad maqlays aragtaani haniimatun haniimo weeye lilmuslimiina muslimiin haniimo yihiin hadan berri in sha allah sidai unbayna noqotay wa tatawaca waxaa huray lilxiraasati habeenka awaardiyaha inuu inuu noqdo waxaa soo tatawacay oo naftiisa usoo huray oo isu soo magacaabay tilka leylata habeenka ayada ah anas ibna abi marthad alghanawi nin la yidhaah dabcan ciidan uu wato weeye amaan hal qof ilaalo ma noqon karo marka saas ayaa layahay wa fii ariiqihim wa fii ariiqihim muslimiinta wadadooda markay sii hayeen ilaa xunaynin xunayn ay u sii socdeen ra-ow waxay arkeen sidratan geed gob ah cadiimatan oo weyn khadraa oo cagaaran oo yuqaalu lahaa lagu magacaabo daata anwaad baa la dhihi jiray maxay tahay sheekadeedu marka kaanat alcarabu carabta waxay ahayd tucalliqu calayha mid sudha ama kasoo laalaadisa sudha aslixatahum hubkooda ayay sudhan jireen wayadbaxuuna cindahaa agteedana xole ayay ku gowrici jireen wayackufuuna wayna ku nagaan jireenoo way ictikaafi jireenoo way cibaado ahaan bay u samayn jireen waxaas faqaala bacdu ljeyshi faqaala bacdu ahli ljeyshi ciidanka raggiisii qaar ka mid oo kuwii hadda soo islaamay oon diinta islaamka waxba ka aqoonin oo iska jahli uu hayo yaa lirasuulilaahi rasuulka ilaahi waxay ku yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuul allow ijcal lanaa annagana noo samey haddaan nahay muslimiinta daatu anwaadin geedkan daata anwaad la yidhaahda ee gobka oo kale annagana noo samee kamaa sidii lahum wathaniyiintu bay u lahaan jireen daata anwaadin fa qaala rasuul wuxu uhi allaahu akbar allaa weyn qultum waxaad dhahdeen buu yihi waladii allih baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadihi ay ku sugan tahaye kamaa sidii oo kale unbaad tidhaheen qaala uu yidhi qowmu muusa nabiyullaahi muusa qoladiisiisay yidhaheen unbaad tidhaheen wax kale maaha ay dhaheen ijcal lanaa ilaahan war ilaahan noo same fa atow calaa qowmin yackufuuna lahum soo markii la yidhi ay arkeen qolo uun salmyo haysata yaa waxaan ijcal lanaa ilaahan annagana ilaahan noo same kamaa lahum ilaaha kamaa lahum aaliha say kuwanba ilaahya u leeyihin qaala inakum qowmun tajhaluun qolo waxaad tihiin baa la yidhi aan waxba garanayn qolo aan waxba garanayn oo jahli indhaha daboolay baa tihiin saa daraaddeed baa qofku markuu jaahil yahay waxunbaa la baraa bes lamana canaanto lama dilo gaal baa tahay lama idhaha faasiq baa tahay lama dhaho midna waxbaa la baraa marka aad wax barto kadib hadee ninkii kusii madax taagay dee isagay jirtaa laakiin waa in jahliga qofka laga saaro allana saa unbuu yihi innakum qowmun tajhaluun waxaad tihiin qolo jahli indhatiray on waba kala garan waxbaba kala arkin innaha wuxuu yihi waatan sheekadu waxay tahay assunan waa wadooyinkii waa wadooyinkii lagu kala lumi jiray la tarkabunna waxaad fuulaysaan sunana man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey wadooyinkii ay mareen ee lagu wada kala lumay ayaad kala qaadi doontaan marka qisadu markaasay dhacday xadiidkan aad baa loogu celceliyaa loo sheegaa maaragtay waxaa wariyey xadiidkaas imaam tirmidi wuxuu ku wariyey baabu lfitan latarkabuna man kaana qablakum walimaam axmed fii musnadihi buu ku wariyey maxaan ku idhaahdaa marka aad baa looga hadlaa oo maaragtay mid unbaa mid unbaa xaqa ku taagan inta kale markaasaa lagu murmaa qolo walba tidhahdaa annaga way ku xaqa ku taagan waqad kaana wuxuu ahaa taasaasay u dhacday maalintaas waxaa kaloo dhacday arrin kale oo iyaduna aan fiicnayn waqad kaana wuxua bacduhum qaarkood mar walbabana waa kuwii oo hadda soo islaamay waa kuwan inakum qowmun tajaluun layidhi qad nadara wuxuu saa u eegay ilaa karat iljeyshi ciidanka tiradiisa markaasu wuxuu yihi lanuqlaba alyowma wale maanta aan naloo babac dhigin buu yihi maanta cid naga adkaanaysa iyo cid kaay iskaayo hortaagaysaa midna ma jiro rasuulku wuu maqlay arrintaas waqad shaqa wuu dhibay oo uu ka xumaaday daalika arrintaasi calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam waxaa jira nasrigu xagga ilahay buu ka yimaadaay tire iyo tayi iyo midna ma ah waaba tanba hadalkii ay saa usii lahaayeen waa laga abaalmariyey al-jeyshu lislaami ciidankii islaamka oo yubaaqatu laga naxsanayo waa lagu soo kadin waana laga naxsan birumaati nimankii hargaantida ahaa iyo walmuhaajimiina nimankii weerarayay inta hal mar iyagoo kasoo dhaadhacaya waadi xunayn iyagoo kusoo dhaadhacaya unbaa hal mar caydhka waxaa looga dhigay ama tacshiirad wada leeb iyo iyo fallaadh ah unbaa iyagoo de iska socda oon waxba ogeyn il meesha loogu gabanayay waa loo gabaday kamiin baa meeshu yaal af carabiga waxaa lagu yidhahdaa kamiin marka ciidanka meel adigu aadan arkayn laguu galo marka lagu galo kamiin af ingiriisga ambush baa la yidhaha marka ninkii maalik ibnu cawf ahaa ambush ama kamiin buu u galay marka aljeysh lislaami ciidanka islaamka oo yubaaqatu looga naxsanayo birumaati nimankii hargaantida ahaa oo mar uun soo weeraray iyo walmuhaajimiina iyo weerar la ysku daray intaha wuxuu gaadhay aljeysh lislaami ciidanka islaamku siduu usii socday uu rasuulku hogaaminaya wuxuu gaadhay ilaa xunayn dooxada xunayn la yidhaa buu gaadhay alleylata habeenkii allatii habeenkaasoo bayna thulathaa'i walarbaca udhexaysay yani waa itniintii mu itniin iska yidhaahdo licashirin toban oo khalowna min shuwaali shawaal ka baxay marka laba maalmood baa lasoo socday ilan waxaa laga soo baxay xaggaas lixdii baa laga soo baxay wa kaana wuxuu ahaa maalik bnu cawf qad sabaqahum kii meesha uga hormaray muslimiinta isagoo uga badiya uu uga hormaray fa adkhala wuxuu geliyey jeyshahu ciidankiisa bileyli habeenkii yuu fii daalika alwaadi dooxadaas geliyey meel dhir lay ahayd dhinacyada ayuu geliyey wa faraqa wuxuu ku kala firdhiyey kumanaa'ahu nimankii kamiinada ku jiray nimankii u gabanayay ciidamada maaragtay dhufayska kugu jira dhufays tana hadda dhufaysa maaha darbigii weynaa waa meesha dhufayska ama dhul aad qodatay baa la yidhaah waa defense baa hadda laga wadaya dhufays soomaalida iska tidhaahda oo godkana u taqaana tren trench baa la yidhaahdaa laakiin waa defense waa meesha alla meesha isku isku difaacdo dhufays nidhaahnaa marka afkeeni bay ka mid noqotay laxniba ha ahaatee sidaynu u qaadanay baan u fasiraynaa micnihii laakiin asalka sidaas way defense waa difaacun wax laisku difaaco wa faraqa wuxuu ku kala firdhiyey kumanaa'ahu ciidamadiisii gabanayay ee ciidanka kale u gabanayay ama geed ha ku gabado ama god uu qotay ha ku gabado ama wax kale ha ku gabado ama guri ah ee isagu cadowgi isaga ciidanka cadowgiisa u arkaa isaguse lama arko yuu fi ariiqi waddada walmadaakhili meesha laga soo galo buurta meesha waddo ah la maro koow oo ciidanku u marayo walmadaakhili meelaha kale ee laga soo yaraha leexdo washicaabi golaha wal akhbaa'i iyo meelaha lagu dhuunto ee qarsoon khabi waa meesha qarsoone walmadaayiqi iyo meelaha madaxlada ahee cidhiidhiga ah waxaasoo dhan bay leedahay meeshu intiiba ciidan buu dhigay meel kasta oo qof mari karo ciidan buu dhigay wa asdara ilayhim wa asdara wuxuu soo fuliyey ilayhim amrahu amarkiisa bian yarshuquu in ay ku toogtaan rashqiga waxaa la yidhaahdaa iyo toogashadu labay kale tahay toogashadu hadaf mucayana ama bartilmaameed baad shiishaysa waa shiish toogashada waxbaad shiish kanna waxa weeyaan waa dabxidh oo kale aag idil yaad iska tooganaysaa wax alla wixii intaa soo gala mid uun ha ku dhaco waa dad badanoo saa usoo safan yaa rashqiga la yidhaahdaa waa dabxidhka waa tacshiiradda hadda kuwaasaa la yidhaahdaa rashqiga an yarshuquu almuslimiina muslimiinta inay leebabkooda iyo fallaadhahooda ay caydhka uga dhigaan awala maa dalacuu markay soo baxaanba alal markii ay muuqdaan ay soo muuqdaanba uun uma markaaba yashuddu ay weeraraan shiddata rajulin waaxidin hal nin weerarkii oo kale hal mar una ay ku boodaan oo ayna sugin intay fallaadhii leeb haystaan markay ku ganaan oo nimankii ay weeraraan haddana hala- ha la boodo oo saafihii iyo warmihii isagoo la wato nimankii weerar ha lagu qaado saas marka waxa weeyaan eh, qaabkiisa dagaal ninkii ahaa maalik ibnu cawf sidaasuu ah wa bisaxari subaxda hore ooga hore markii la tukaday buu cabaa isna wuxuu diyaargareeyey uu cabeeyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam jeyshahu ciidankiisa wa caqada wuxuu xidhay al alwiyata calamadii iyo warraayaati iyo raayadihii liwaaga ayaa koreeya liwaa hoostiisa waxaa ka baxaya raayaad wa faraqaha cala annaasi dadka ayuu u qeybiyey hadda lama sheegin waa ciidanku aad buu u badnaa wa fii camaayati subxi subxiga sa- subaxdii oo weli madow oon aada u kala cadaanin camaayada waa sidaas wa fii camaayati subxi subaxda ama waa beriga oo weli mugdi ku jiro oon wa- waagi uusan aada u dilaacin oo ninkii geedka aan la kala garinin-baa istaqbala almuslimuuna muslimiintu waxay ku soo baxeen waadii xunayn dooxadii xunayn wa sharacuu waxay bilaabeen ama gudagaleen yanxadiruuna inay ka soo dhaadhacaan ama ka soo hoobtaan labadaba waa isku mid meel sare ood hoosuusoo degaan degaysaan waa dhihi kartaa degaan deg dhaadhacaysaan intaas soomaaligu waa qani xagga mufradaadkiisa iyo eradihiisa qani buu ku yahay intaasoo dhan waa isku mid yanxadiruun waa buur aad ka soo dhaadhacayso buurta marka waad ka soo dhaadhici waad ka soo degaandegi waad ka soo hooban waxaasoo dhan waa isku wada mid weeye wa sharacuu waxay gudagaleen yanxadiruuna inay ka soo hoobtaan ama ka soo dhaadhacaan ama ka soo daadegaan wahum iyaga oo muslimiintu laa yadruuna aan ogeyn oon ka warhelin biwujuudi kumanaa'i alcaduwi cadowga ciidankiisii u gabanayay ee cimilka ugu jiray cimilna waa la yidhaahdaa cimilka ugu jiray ama ambushka ugu jiray aan ogeyn fii madaayiqi haada alwaadi dooxadan meelihiisa laablaabatada ee cidhiidhiga uu ku jiro fa baynamaa fa baynaa waqti hum muslimiintu yanxatuuna ay soo hooban yanxadiruuna yanxatuuna marka carabigana waa sidaas yanxatuuna ay soo dhaadhacayaan idaa isla kolkaaba tumtaru calayhim waa sidii roob waa lagu soo da-ayaa tumtaru calayhim waxaa lagu soo di'inayaa annibaalu leebabkii unbaa lagu soo di'in sidii roob sidii roob yaa lagu soo di'inayaa kor unbay uga soo dadaadan leebka inta kor loo tuura fiiri leebabka inta kor loo tuuro fallaadhaha dadkii hore yay soo noqoneen markaasay sida roobka yay kor kaaga imanayeen wa idan haddana markii roobkii ay leebabkii arkeen lagu roobkii kusoo da-ayay leebabka ahaa idan isla markaa haddana si lama filaan ah oo kada-a kataa'ibul caduwi cadowga ee horimihiisii yaa qad shaddat calayhim shaddat way weerartay calayhim iyagay weerartay shaddata rajulin waaxidin weerar nin keli oo kale ah marka muslimiintu waabaa laga naxsadayba maxay sameeyaan hoostooda unbaa laga kacay fanshamara almuslimuuna muslimiintii way carareen weeye waa carar inshamara wuu orday raajiciina iyagoo dib u noqonayay ordeen fanshamara way ordeen raajiciina iyaga oo noqonaya way or- way- marka markii labada la isku daro way carareen wey laa yalwi isaga uusan kusoo laabanaynin uusan kusoo leexanayn axadun axadna qofna calaa axadin qofna ruux ruux fiirinaya isagoo isan jirin unbaa jaanta la wadhay maxaa jira waa laga naxsan markii horena roob baa waxa looga dhigay ama caydhka ayaa waxa looga dhigay leebab iyo fallaadho kadibna waa la weeraray wa kaanad waxay ahayd hasiimatan jab munkaratan oo fool xun bay ahayd nimankii waa lagu digdigtay marka ila nimankii weli weli islaamnimadoodii meel fog ma jirtee qaala abu sufyaan ibnu xarba wuxuu yidhi huwa xadiidu cahdin bilislaam waa nin islaamnimadu ay ku cusub tahay wuxuu yidhi wallaahi kuwan ilaa badda cas inayna istaagayn buu yidhi orodkoodaan arkaayo badda cas unbaa celin meel celin karta oon badda cas ayn ma jirto wuxuu hi laa tantahi ma soo afjarmaysa hasiimatuhum jabkoodu oo istaagi maayaan duuna albaxri alaxmar meel ka sokaysa badda cas ilan badda ma geli karaane ku kalaa kasii darnaa wuxuu yihi wasaraxa wasaraqa waxaa qayliyey jabala mid la dhihi jiray ow kalada ibnu lxambal nin la yidhaah alaa batala sixru lyowm war sixirkii shalay nimankii ayna sixreen maanta sixirkii baabay baa layidhi sixirkii maanta teg nimanka meesha waxba kuma haynin dadka ay sixirayeene sixirkii maantu baaba-ay buu yihi balse usii cararayaan fiiri halkaa markay marayso rasuulka ilaahay baa jooga isagaa mowqifka badbaadiyey waxiina idin markaa saas loo jabay daharad waxaa bannaanka usoo baxday shajaacatu nabiyi nabiga geesinimadiisa allatii geesinimadaasoo laa nadiira laha wax u dhigma aysan jirin faqad tafiqa markay dadkii wada carareen isagu wuxuu bilaabay faqad tafiqa dadkuma wada carin hadda dad hadhay oo rasuulka la joogayna waa arki doonaaye inkastoo tiradooda laisu khilaafsan yahay markay dadku carareen isagu xaguu jooga rasuulku muxuu sameeyey waa kan faqad tafiqa wuxuu bilaabay rasuulku yarkudu baqlatahu faraskiisa inuu u sii eriyo qibala alkufaari nimankii cadowga ah gaalada xaggooda markay dadku xaggan usii cararayeen isaga iyo intii la socotay ee yarayd yaa wuxuu nabigu u caydhiyey baqashii u saaraa xaggii gaalada isagoon haddana isqarinayn wa yaquulu isagoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anaa nabigii baan ahay beenna ma aha ina cabdilmualibna waana bayda hase ahaatee faraska markuu baqasha markuu nabigu aada u eriyey bayda hase ahaatee ana abaa sufyaan alxaarid ninkay rasuulka ilma adeerka aan haynuu jeclaa rasuulku ee uu yidhi arju an yakuuna khalafan lixamza maalintaas ee markii maka inta madiine laga soo baxay uu ka hor yimid uu rasuulku ka jeestay ee uu cali ku yidhi waxaad intaad xagga wejigiisa intaad uga timaado waxaad tidhaahdaa tallaahi laqad aaharaka allaahu calayna wain kunaa la khaatiin dheh ninkii weeye sheekadiisa cabdisufyaan alxaaris nabigana ilma adeerka ahaayeen maantaa loo baxsaday soomaha bayda hasaate ana abaa sufyaan ibnxaaris kaana wuxuu ahaa aakhidan mid haya bilijaami baqlatihi baqasha uu rasuulku soo eriyey buu xakameehda ayuu saa u heriyey ayuu u hayay wal cabbaasna birikaabihi wuxuu isna ku dheganaa kooraheeda rakaabka waxaa la yidhaha kooraha lagu fuulaa faraska maxay saa u yeelaheen yakufaaniha iyaga oo ka celinaya allaa tusraca inaynan aada u ordin oo uusan cadowga u gelin bay ka qabanayeen marka dadka ku soo hadhay ee ugu dhowaa waxaa ka mid ahaa adeerkii iyo ina adeerkii dad dabcan asxaab aan yarayna oo tiradooda la isu khilaafsan yahay ma waa boqol miyaa laleeyahay mar waa siddeetan oo aan arki doonaaye way ku hadhsanayd uma markaa kadib nazala wuu iskaga degay rasuulullaahi rasuulka ilaahay faraskiibuu baqashiisii wuu ka degay fastansara intee la aadi marka waa in alle la aado marka fafiruu ilallaahi nimankii carare jaanta wadhe wixii tulaqadii iyo wixii oo dhan baa teeda kale intaa waxaa ka daran asxaabta dagaal carar iyo mayg waa laga naxsaday oo keliya awrtii baa diday awrtiiyo gaadiidka la fuushanaa yaa diday oo dadkii la baxsadayba iyadoo inaan carabku ka dhab ahaynba in badan oo ka mid a koley asxaabul maaragtay alkatiibat alkhadraa oo muhaajiriin iyo ansaar saddexdii kun carari maayaane awrtii baa la baxsatay marka rasuulku fastansara rabbahu rabbiga ayuu nasri weydiistay qaalan allaahuma anzil nasraka ilaahu nasrigaaga noo soo deji marka marba hadduu allah subxaana wa tacaala rasuulku uu baryey ilaahay nasrigiisii wuu soo dejiyey markuu rasuulku meeshii ka degay rasuulku wuxuu amray cabaas inuu dadka u yeedho waxa soo noqday haddee raggii ragga ahaa ee asxaabu shajara asharjarati sumura dadkii oo dadka lagu dhaata kuwaas ay ahaayeen asxaabu baycati ridwaan dadkii galay dadkiibaa soo laabtay gaaladiina faraqa ayaa loo taagay isla kolkiiba wallahu subxaanahu wa tacala aclam